magaalada boosaaso gaar ahaan xaafada horseed iyo weliba lakada afray tartan banooniga lugta kaas iyo ku qayb galayaan hanu kumida kooxo magaalada boosaaso si korlankagaada isdhexgalka bulshada yaasiin cabdi oo kumida dhalinyarada magaalada boosaaso waana hagaabangaabay tartan ciyaaraadka tartan ciyaareedkaiyo ku warmi kaalinta tartanka banooniga lugta iyo kugaada korta isdhexgalka bulshada wise oona sheegay in la gobodo doonaa tartano kale waxaanu halkan ku dahfuraynaa afar naadi ka socda xaafadda najaax ee horseed dhallinyaradan oo ah waxa weeye lafdhabarta bulshada ma aha markii koowaad aan u qabanno koobkan isdhexgalka dhallinyarada mana aha markii ugu dambaysay hase ahaatee waxa weeye wuxuu ahaa maaragtay mid joogta ah oo mar walba aanu dhallinyarada aanu ku dhiirigelinno insha allahuna waxaanu aanu rajayn doonnaa inaannu sii wadno waxaanu koobkan ugu talagalnay inaannu ku dhiirigelinno dhallinyarada xaafadda marka insha allah waxa weye waxaanu qayb ka nahay dareenka sportis ee maaragtay la dhiirigelinayo marka halkan waxaanu ku daahfuraynaa afar naadi oo xaafadda horseed ka tirsan insha allahu sidoo kale waxaanu dahafuri doonaa naadiye kale marka dhammaan waxa weeye dhallinyarada oo ah ama sportiska oo qayb muhiima ama kaalin muhiima kaga jira bulshada ama arrimaha bulshada insha allahu caawa koobku inoo bilaamanaya insha allah dhaqsana waa soo gabagaboobi doonaa oo koobka wax weeye waa soo xiri doonaa dhinaga kale haana kumid ee dhallinyarada xaafadda horseed ee magaalada boosaaso ayaa ku hadleen wabadowka tartanka banooniga lugta waa kulan dhiirigelin ah soo dhoweyn ah waxa weeye dhallinyarta hankooda himladooda kor loogu soo qaadayo dareenkooda iyo dhiirigelintooda lagu siyaadinayo kaasoo inta ugu badan isku xidhnaantooda kor loogu qaadayay waxaan ku hadlayaa afka guddiga dhallinyarada xaafadda najax halkan caawa waxaan u madlanahay kasoo qaybgalka furitaanka koobka isdhexgalka dhallinyarada xaafadda najax waa mudane mar walba garab taagan dhallinyaradiisa kasoo qaybgala xafladaha furitaanada koobabka mar walbana dhallinyaradiisa la garab taagan hiil iyo hoo runtii ma ahan markii koowaad uu maamule yaasiin cabdiwaaxid dhahar uu furo koob saan la mid ah waxay noqonaysaa markii toddobaad ama markii sideedaad haddii aan khaldanayn oo maamuluhu garab istaago ka soo dhex muuqdo dhallinyaradiisa runtii waxaan leenahay maamule guulayso dhallinyaradu u garab taagan tahay mar walba dhallinyaradu waa dhallinyaradaadii insha allah waxaan leenahay meeshaan iyo meel kasii sarraysaba oo kuu rajaynaynaa